inta la xaqiijo laba ruux ayaa ku geeriyoota mid ka miduu yakan isqarxiyey iyo mid ka mid a ilaalada taliyaha ciidanka asluubta janaal xuseen xasan cusmaan oo xilligaasi ku jira gudaha masjidka albaabkiisu qaraxu ka dhacay dad goobjoogayaal ah iyo ilo kuwa amniga ah ayaa u sheegay v o a in qaraxa laga damacsanaa in lagu khaarijiyey taliyaha ciidanka asluubta janaal xuseen cusmaan dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in masjidka ku yaalla xabsiga dhexe ay ku jiraan salaada jimcaha saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaasi oo degan hareeraha xabsiga dhexe ammaanka xabsiga dhexe waa mid aad u adag waxaana laga soo galaa hal iridoo keliya waxaana qofka doonayna gudaha u galo uu maraa dhowr meel oo lagu soo hubiyo amnigiisa iyo meeshuu kusii socdo ma jiro wax waroo ka soo baxay dowladda soomaaliya la xidhiira ruuxa isqarxiyey iyo sidau ku gaaray masjidkan yar ee ku yaalla gudaha xabsiga dhexe xamar cabdulqaadirokey v o a muqdisho